haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii xisaalaha ee caweyska washington waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa sahre ciidla nuur
dhegaystayaal kula soo dhowaada barnaamijka caweyska washington sheekooyinkaan idinku hayo barnaamijka caweyska washington haddii aan ooda ka soo qaado aynu ku bilowno dhacdo la yaableh oo dhowaan ka dhacday dalkan maraykanka nin odayah oo dee hore u ahaa wiil dhallinyaro ah oo odaye islaani dhaleen ayaa siduu gurigooda u joogay bay da'diisii gaadhay labiyo toddobaatan jir isagaaba waayeelah odaygii dhalay wuu dhintay hase ahaatee isaga hooyadii oo da'deedu tay labiyo sagaashan jir ayaa gurigii ku noolayd ninkii waxaa isagana guriga uu keenay gabadh labiyo konton jira oo ay saaxiib yihiin oo ay sheekaystaan waayeelkii guriga ku wada noolaa maalintii dambe labaa gaar u faqay islaantii baa loo tashaday waxaana go-aan lagu gaadhay in la geeyo guryaha lagu xanaaneeyo dadka waaweyn duqdii isaga dhashay ayaa ka war heshay in loo tashanayo oo lagu tala jiro in laga saaro guriga si ay markaa guriga uga soo hadrhaan inankeeda oo labiyo toddobaatan jira iyo gabadhan uu guriga keenay oo labiyo konton jira hase ahaatee islaantii arrinkaasi way ka biyo diiday go-aan adag baanay ka qaadatay wixii meeshaa ka dhacayna warbaahinta caalamka oo dhan baa goobjoog ka noqotay waa kan xuseen barre aadan oo inoo haya sheekadaasi waxay ka dhacday sheekadan sahray dalka maraykanka gaar ahaan gobolka arizona ee koonfurta ku yaala haye haweeneydan waxaa lagu magacaabaa anna may blessing waa labiyo sagaashan jir da'deedu ha waa kow dabadeeto waxa wiilkeeduna uu jiraa oy disha markii dambe laakiin wuxuu ahaa labiyo toddobaatan jir inankeeduna labiyo toddobaatan buu jir sidaas wey marka way isla duqoobeen guri bay wada deganaayeen inankii markaa islaantii uu hayn kari waayey inankuna saaxiibad buu laha saaxiibad buu lahaa laakiin odayga aan idhaahne inan ma odhan karno maadaamuu labiyo toddobaatan yahay kowdhe haye
wuxuu go-aan ku gaadhay markaa inuu geeyo xarumaha lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah oo uu hooyadii halkaa geeyo ugu talagalay sababtoo ah wuxuu yidhi dee ma qaadi karo habeenkii ma kaadi geyn karo qofkii ilan way weynaatay mogta isagiina waa duq marka go-aan wuxuu ku gaadhay inuu halkaa isku dhaaftan meesha geeyey dadka weyn lagu xanaaneeyo waa sidaas ayay aroornimadii laba bastooladood jeebka soo gashatay haye bastooladahan mid ka mid a waxay iibsatay iyadoo afartan jira waa konton sano ka hor waa ko marka subaxnimadii bay wiilkii oo hurda bastoolada kalena goormay iibsatay bastoolada kale waxaa filaya odaygeedaa lahaan jiray way dhaxashay way dhaxashay marka subaxnimadii baa markaa ay wiilkeeda hurda ay toogatay haye markuu geeriyooday marka wiilkeedu wuxuu lahaa gabadh ay saaxiib yihiin oo iyada lafteeduna labiyo konton jira oo ula sheekaysto oo ula sheekaysto oo gurigana la degan ha hey haye gabadhii baa markaa kusoo toostay codkii rasaasta markaasay islaantii ka qaaday bastooladii hore haye haddana waxay isku dayday islaantii inay bastooladii labaad la soo baxdo gabadhu maadaama ay ka yarayd way ka firfircooneyd marka way ku guulaystay in bastooladii labaadna ka qaato iyadoon waxba gaadhin dee hadda iyada lafteedu ma yaro labiyo konton labiyo konton iyada lafteedu marka booliskii baa lala hadlay booliskii meesha markuu yimid wuu yaabay mogta haye dadkan waaweyn ee haddana maaragtay isdilaya haye marka aakhirkii islaantii waa la xidhay waxaa lagu xukumay ganaax gaadhaya shan boqol oo kun oo dollar haddii macnaha ay doonto in la soo daayo oo xadhga iibsato may damiin haddii lagu soo daayo inta dacwadeedu socoto haye ayaa waxaa lagu xukumay shan boqol oo kun oo dollar hafa million ha hey haye waxaana lagu soo eedeeyey dil ulakac ah iyo xadgudub dembiga loo haystaa wayna inankeedii dishay inantii inankeedu la sheekaysanayay labiyo konton jirka ahaydna ay sigtay hubkaana maaragtay reerkii qoyskii ku baabiisay waa sidaas xukunkeedu goormu dhacaya maxkamaddu wakti bay qaadataa sida dacwadaha noocan oo kalea marka lama caddayn waktiga maxkamaddu fadhiisan doonto iyo waktiga go-aan la qaaday lakiin hadda waxay ku jirtaa xabsiga haye saan kuu sheegana lacagta nus milyanka baa lagu xukumay haddii ay u baato in ambi lagu sii daayo haddii kalena dee iskaga dhex jirta inta xukunkeedu dhacayo laakiin iyadu mar ay booliska la hadlaysay markii lasii waday waxay sheegtay inayna waxanba kala jeclayn oo ay ugu tala gashay marka ay inankeeda disho inay iyaduna isdisho qaybtaasaa ka habsan qaybtaasaa ka habsaantay marka eh, iyadu waxay taagantahay in hore loo dilay ayaan rabaa haye marka waa sidaa gabadhii ka waran iyada odaygii eh, ninkay la sheekeysanaysayna la dilay gabadha dhib baa haysata waxa weeye ninkeediina waa la dilay eh, dacwadii dilkana markhaati baa loo haystaa waa inay markhaati noqotaa laga rabaa haye marka dhibtaasaa iyadana haysta
waa hagaag waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington welina waxaa inoo soo socda jacaylka dhigdiiso dhaqaalaha u baahan waa in laysla dhowra haddii kalees lagu dhimay waynu u iman doonaa heestaasi balse qaybtii ugu dambeysay waraysi aan dhowaan la yeeshay fanaanka axmed aarshe axmedow bal noo soo qabo heestii kuugu horreysay intii aad ku biirtay ee kooxda xidigaha geeska aad qaado hees la yidhaahdo shido xasan raxulaab saalax waa i dhiibay haye barnaamijkii koowaad ee aan kooxda martida ugu ahaa ayaan kaga qayb galay run ahaantii dee waana heestii igu horreysay ee xidigaha iyo stageka fanka heeyaan soo galay markaas Mhm.
ee iigu horreysay bay ahayd marka heestaa shida maxaa ka mid ahaa erayadeeda axmedow waxaa ka mid ahaa haddii aan ku luuqeeyo waxay ahayd sharaf lagu hagoomeye shani lagu hilaabeye shabadumaru mudanege keligee qof shidano sida shamac nuuray keligeed mid shidanoo sida shamaca u nuurtaa keligay qof shidaano sida shamac nuura shankuban garada garada si shaqa tegayo idinku shubaye markiisa dhacay gurigii keligay qof shidaano sida shamac nuuray shankuban garada garada si shaqa tegayo idinku shubaye markan sharaxay gurigii wadiga wadiga wadiga irshaadi shashaayiga wareemaye yaashuushka kugu furay guurkayn shideeyo dabka kacayaan shiday shiday shiday dabka kacayaan shiday wadiga wadiga wadiga shaaciye shashaayiga wareemaye yaashuushka kugu furay guurkii shideeyo dabkan kacayaa shiday shidaye shidaye dabkan kacayaa shiday waa tay intaa haddii aynu heestaasi ku soo dhaafno axmedow waxaad ii sheegtay inaad dhowaan dhammaysay jaamacadda ee muxuu yahay hamigaaga wiil dhalinyaro ah baa tahay fanka kasakow maxaad higsanaysaa saarey hamigaygu horta hamigayga ugu weyne mar walba waa isagu waa fanka oo dee qof walba waxaa la yidhahdaa bini-aadanku laba qalbi ma laha oo qalbiga ugu waxa ugu weyne yacnihii aan anigu horta dee noloshayda xiiseynayaan ku jiray waa fanka laakiin sawirka ay bulshadu ka haysato qaarkood bulshada qaarkeed ay ka haystaan inay fanaaniintu yihiin un dee dad heesa uun oo heesa uun ku jiro iyo fanuun laakiin waxaan jecelahay inaan dee isku dhex wado fanka iyo hawlihii waxbarasho hawlihii shaqo hawlihii bulshada inteeda kale wixii een, ah, baahiyaha bulshada kale aad iyo aad baan kuugu mahad celinaynaa axmed maxamed axmed aarshe thank you walaal aad iyo aad baad umahadsan tahay saara adle waxaan halkan aad iyo aad uga mahad celinayaa dadka fankayga iyo horumarkayga kasoo qayb qaatay oo ugu horeeyo walaalkay abwaankayga xasan saleebaan dhexulaab saalax waxaa kaloo isaguna aad iyo aad uga mahadnaqaya oo abwaankay kale isaguna sidiiq furmad waxaa kaloo aan dhammaan iyagana si guud aan ugu mahadnaqaya kooxda xidigaha geeska
waa hagaag haatana waa qayb kale oo ka mida waraysigii cabdikariim faarax qaaray jiir oo ah nin ku caanbaxay samaynta codadka amaba laxamada heesaha soomaalida cabdikariim dhowr iyo kontonkii sannadood ee ugu dambeeyey wuxuu gacan ka geystay oo uu laxanka iyo habdhaca muusiga iyo codka u dhacaya ku ladhay heese tiro badan oo ay ka mid yihiin kuwa loogu jecel yahay cabdikariim jiir haddii aynu hore uga sii socono waraysigeennu halkii uu toddobaadkii hore inoo taagnaa caawa waxaan jeclay inaynu dhegaysanno heesaha xasan aadan samatar qaado ee aada laxanka saartay ee qaar ka mid a ugu horreyn aynu soo qaadano heesta siraad yaa erayadeeda sameeyey xiiseen maxamed cabdi maarayii tiyaatarka u ahaa haye wasargaada ayaa lahaa waan gartaa heestaas xasan aadan markii uu ka soo baxay heesaha hirgallay ayuu ii keena wuxuu yidhi ninkii xasan heestan eh, u samey waa dhintay allah u naxariiso isaga waa dhintay allah u naxariisto soddon iyo todobaatankiibuu ku dhintay nigeria anagoo joogna maarayana waa ahaa heestaas ii diiday wuxuu yidhi yani heestaasu kisay leedahay Eh, wuu shekeeyey waan gartay marka laxanka heestan maxaad noogu sharaxi kartaa maadaamood hore u sheegtay in hees kastaa codka ay yeelanayso sifooyin gaara lagu eega ay jiraan qofka kaa fog ha iyo qofka kuu dhow gabadha hadday ku gabadha hadday ku aag fadhido u heshiiso hahe eh, ma ogtahay siraad ma dhihi karsid ilaa waa agtaay fadhidaay ha laakiin qofka kaa fog ma ogtahay awdu gudbinayso hahe ma ogtahay siraade waa dhawaaqaad gudbinaysa oo qof kaa fog aad u diraysa aada iyo aad macnaheedu saas waaye marka heeska saasaan ugu sameeyey codka waa tahay aanu wada dhegaysano qadar ka mida heestaasi siraad
keliga waxaan kaala saasabay sababtuna waxay tahay sanbabadii dubeelkiyo wadnahayga surantay sabab male jacayb weyn wa sidaay ilaa qaabo soo dhowo ilaa qaabo oohay musiiday
yaa salaam waxaan garanayaa maanta inoogu horeysay saddex iyo toddobaatankii annagoo riwaayad wadna asraawi iyo eh, shareeco u lahaa qisada laakiin asraawi uu uu- uu uu hagaajiyey oo eh, mongolia ku jireen eh, qalinla iyo galesiya sanaynta inta waaweyn oo dhan ay ku wada jireen hahe eh, oo cari cari edeg baa la oran jiray cari edeg yaa sameeyey markaa riwaayadda riwaayadaas shareeca qisada lahaa laakiin xadraawa ayaa markii eh, shareeco uu baxay safar baa loo diray xadraawa marka heestii eh, eh, heesii riwaayadda ayuu diyaariyey la wareegay Mhm.
ay- ayay ka mid ahayd oo eh, markuu tegay wuxuu yii lab- eh, labada nin baan riwaayadan wadi eh, cabdikariin iyo xadraawaan uga tegay Ah, riwaayaddan kasoo baxnay eh, kismaayaan kasoo baxnay labiyo tobankii kowdii anagoo kusoo dhow jamaame ayaa raadiyaha baska ayaa la yidhi hees cusub oo een, xasan aadan uu qaadayo qaysa maxamed cabdi cise gene uu sameeyey cabdikariin jir codka uu sameeyey bes waa aamusnay heestiiba xasan qaaday howsha israel haye waa garanayaa intii fanaaniinta ahayd meesha ku jirtay jib waa aamusnay xadraawi waa hadlay marka Mhm.
xadraawi waa dadka yacni hadlada ka hadla wuxuu haye yidhi wax alla wixii heese la sameynayona wuxuu yidhi ka kacbay noqdeen heestana isku fooqsatay wixii heesaan buu yidhi bal heesaan dhagays gabadha soomaaliyeed runta loo sheegay Mhm.
ma ogtahay sheeraadey soomaaliyoodu soomaaliya lama seetid qurucdee Mhm.
habar kula simaa jira walasaa u eegin aada waa yaa su-aala keliya maxaan kaagan saarsan cajeeb wuxuu yidhi yani isbedel ku sameeyey heesii weyis Mhm.
somaa gabdhihii cedka iyo dhulka lagu tilmaami jiray horcaynta ugu lagu tilmaami jiray faras iyo awr iyo Ah.
geel lagu tilmaamay
somaa Mhm.
ayuu yidhi ah, waa aamusnay Mhm.
markii eh, ka- labaadna cees ciise wuxuu ii keenay waxaan ciise Mm.
cees la yidhaahdo eh, eh, ilmo dhow rabeyn jiray aada haddaan yaa waalidkii dhalay Mhm.
Ah, ah, dhibaatada Dhibaatada hayga- hayga- hayga- hayga- dhabta waaye lagu ahay Dhabta gacantaa waaye.
dhigiisoo dhaqaalaha u baahanay Mhm.
Ah, haddana taasaan ayaa la codeeyey
ilma dhowr habeen jiray hadan waalidkii dhalay dhibaatada ka celiyo hayga dhican hadheelin dhabtaa waaya lagu hayn hayga dhican hadheelin dhabtaa waaya lagu hayn intaa uu dhammays noqon dhaqsaa uuma koraayo dhicmayso qayrkeen dina istaagin inta uu dhammays noqon dhaqsaa uma koraayo dhicimayso qayrkeen dina istaagin jacaylka dhigdiiso dhaqaalaha u baahane waa in laysla dhowraa haddii kaleet lagu dhimay jacaylka dhigdiiso dhaqaalaha u baahane waa in laysla dhowraa haddii kaleet lagu dhimay
heestaasi ayaanu dhegaystayaal idinku dhaafaynaa intaynu toddobaadka dambe barnaamijka cawayska washington ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaa iyo ammaano allah
geelaanin roobtii geelaan indhiiranii dheelmayn gadoobtii barartiin hawtiyo kayma dhabire daaqsiin waxaan suu dhacayo kayma dhabile daaqsiin waxaan suu dhacayo tuugdhuu manaayiyo dhuugiyo qaniiniyo dhukan lagama waayo markaaimaasho wau halise tuug dhumanaayo dhuugiyo qaniiniyo dhukan lagama waayo markaaimaasho wau halise jacaylka dhigiiso dhaqaalaha u baahane waa in laysla dhowraa haddii kaleet lagu dhimay jacaylka dhigiiso dhaqaalaha u baahane waa in laysla dhowraa haddii kaleet lagu dhimay